tababarkan uu socday muddo ku dhow toban maalin oo isugu jiray barashada diinta islaamka iyo wacyigelin ku aadan akhlaaqyaadka wanaagsan ee looga baahan yahay bulshada in ay ku dhaqmaan iyo muhiimada qofka muslimka ah looga baahan yahay inuu ahaado qof bulshada kusoo kordhiya wax wanaagsan tababarkan oo loo qabtay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada berbera ayaa waxaa ka faa'iideystay in ka badan labaatan qofood ah culuumudiinkii ka qayb galay tababarkaasi ayaa ka hadlay muhiimada uu leeyahay tababarkan iyo in bulshada la fahansiiyo muhiimada ay leedahay barashada diinta islaamka iyo wacyigelinta ku aadan akhlaaqaadka wanaagsan ragga barber socday muxaadaraad iyadana dumarka oo shan galbood inoo qabsoontay oo masaajidka khaalid bin weliid ama maxkamadda oo galabta ay muxaadaradii u dambeysay ay inoo gasho sheekhu u galay dumarka ay inoo dhaceen ka sanadkan waa jaabo cusub oo xagga haweenka loo qaaday ayaa inoo soo kordhay oo ah inay masaajidka camiraan oo ay dhegaystaan wacdiyada u gaarka ah sida caadigaa ay masaajidka usoo camiraan xilliyadii hore goobaha waxbarashada iyo iskuullada ayaa lagen jiray laakiin bal sanadba in hore loo qaado ayaa waxa weeye sanadkan aan soo kordhinay shantaa galbood baa iyagana u qaabsoontay marka guud ahaan kolley lix habeen oo ragga ah masaajidada ah iyo masaajidkan ah iyo toddoba waxa weeye galbood ama toddoba muxaadaraad oo dumarka u khaas ahaa iyo laba kulan oo waxa weeye howlwadeennada dowladda hoose iyo mas-uuliyiinta ay culimmada u galeen iyo kulan dhalinyarta magaalada iyo jaamacadaha ah soo dhegaysanayni waa inaanu inaga noqone magaaladiinnuna waa idiin baahan tahay saaxiibadiinna waa idiin baahan yihiin gobolkiinnuna wuu idiin baahan yahay dalkuna wuu idiin baahan yahay caalamkuna wuu idiin baahan yahay ma tahay mise maaha dee qof waliba waa inu daaci iska dhiga oo ummaddan xanuunada haya qof waliba intuu kari karo uu ka dawayn karaa marka akhlaaqdiinna intaad akhlaaq leedihiin ood qiyam leedihiin ayaa qaayasoorkiina iyo mujtamaciinnuna aad wax tari kartaan idinkuna ka dhex muuqan kartaan noloshiinnuna idiin hagaagi kartaan akhlaaqdii maxaa ka mida wanaaggeedii goob wanaagsan joog aqoonta ku horee dadla dhaqankaaga ku horee asluub si asluubaysanna u soco oo mukhaadaraadkii iyo dowladii imka sheekhu sheegaya oo dhinaca kale gudoomiyaha degmada berbera ayaa ka barbixiyey ahmiyadda ay bulshada ku nool degmadaasi ay u leedahay tababarkaani lagu qabtay degmada lagu horumaro lagu horay waxaa weeyaan ubadka siduu sheeku inoo sheegaya marka uu yar yahay waxaa la weriyaa saaxiibkii degmo wanaagsiina waa lagu kalkaalayaa hadduu xun yahayna waxa la yahdaa raaci dhaqamahani wanaagsan oo dadkeenu lahaan jireen way guuriyeen dhaqamadaas waxay adin waalidku ku hadalka hadda ilmihiisoo yidhaahdo ilmaha noocaasa haraaca qofka bulshada beenaalaahana dadku is yaqaaneen oo xujima beenaale intuu socday tababarka waxaa ka faa'iidaystay bulshada ku nool magaalada berbera isugu jiray dhallinyarada ragga iyo haweenka iyadoo maalin iyo habeenba muddooyinkii ugu dambeeyey lagu qabanayay masaajidada ku yaala magaalada berbera ee somalilan